bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaah wsalaatu wasalaamu cla ashrafi alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin waa darsigeennii labayo afartanaad ee kitaabkii suwar min xayaati asaxaaba waana darsigii koobaad ee ku saabsan saxaabiga weyn ee la wada yaqaano ee cabdulaahi bnu cabaas radia allahu tacaala canhu aw canhuma sayidina cumar ibn khadaab oo aada iyo aada u jeclaa una qadarin jiray cabdulaahi bnu cabaas oo weliba markaa aada u yaraa yaa wuxuu yidhi innahu wuxuu yeeli jiray sayidina cumar ibn khadaab wuxuu yeeli jiray arrin culus markay la soo gudboonaato oo ku saabsan arrimaha muslimiinta wuxuu la tashan jiray kibaaru saxaaba ayuu la tashan jiray odayaasha asxaabta ayuu la tashan jiray sida waafaqsan mabaadida islaamka oo wa amruhum shuuraa baynahuma waxaa kaluu la tashan jiray dhallinyaro qur-aanka taqaano oo fahmo badan oo ilaahay fahmi uu siiyey sida cabdullaahi bnu cabaasi markaasaa wuxuu yeeli jiray odayada markuu u yeedho oo odayadii asxaabta siuu arrinta kala tashanayo iyo cabdulaahi bnu cabaasna u yeedhi jiray markaasuu weliba aada intuu u soo dhoweeyo yuu agtiisa fadhiisin jiray arrintiibaa waxaa ka hadlay rag odayaashii asxaabta ka mid a oo dhahaya war annaguba wiilal da-diisa oo aynigiisa aan leenahay maxaad wiilkan yar horta noogu soo gelisaa mar walba markaan arrimaha waaweyn ka tashanayno markaasuu warkan yidhi cumar bin khadaab yaa hadalkan yidhi wuxuu yidhi innahu fatal kuhuuli gadmadoobayaasha marka la joogo waa wiilkii la joogay oo halkaasuu ku caqli yahay isagoo caruur ah iyo wuxuu ku maskax yahay hadduusan ka maskax weyneyn gadhmadoobayaasha alkuhuul waa gadhmadoobayaasha lahu wuxuu leeyahay lisaanun carab buu leeyahay sa-uulun oo wax weydiiya su-aal badan wa qalbun buu leeyahay caqli qalbi caquulun oo caqli badan haadaa kaasi asaxaabiyu saxaabiga weeye marar badan baan sheegnay oo saxaabi waxaa la yidhaahdaa qofkii isaga oo muslin ah oo mu'min a nabiga la kulmay kulankaasi hadduu rababa ha yaraade eh oo muslimnimadiina ku dhintay haadaa kan asaxaabiyu ee saxaabiga aljaliili oo weyn malaka wuxuu milkiyey u hantay almajda sharaf wax alla waxa sharaf la yidhaahdo ayuu hantay min atraafihi daafihiisa oo dhan yacni meel sharaf sharafba laga raadiyo oo sharaf ay ku sugan tahay oo ka maqnaydi ma jirin cabdullaahi bnu cabaas famaa faatahu kama tegin cabdullaahi bnu cabaas minhu sharaf shay-un waxba waxba sharaf leh oo uusan lahayni ma jirin faqad ijtamaca waxaa u kulmay lahu isaga majdu suxbati suxbada oo nabiga asxaabtiisa laga mid ahaado sharafteedii ayaa u sugnaaday sharafta ugu weyn horta waa taas inaad saxaabi tahay ood nabiga la kulantay sala allahu calayhi wasalam walow ta-ahara miilaaduhu dhalashadiisu haddii ay sii dibdhici lahayd qaliilan wax yaruun hadday dibdhici lahayd lamaa sharufa kuma sharfee kuma sharfoomeen bisuxbati rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay inuu ka mid yahay asxaabtiisii sharaftaa iyada a ma usan heleen haddii dhalashadiisu ay waxoogaa dib u dhici lahayd marka horta sharafta ugu weyn oo ah inaad asxaabta nabiga ka mid tahay ilaahay waa siiyey subxaana wa tacaala cabdullahi bnu cabaas haddana alla wuxuu siiyey wa majdu lqaraabati qaraabanimo iyo xigtanimo sharafteediina ilaahay wuu siiyey maxaa jira fa huwa isagu ibnu cami nabiyillaahi nabiga ilaahayna adeerkiis weeye maxaa jira cabaas oo nabiga adeerkiisa ayaa dhalay salawaatullaahi alle salaadihiisa iyo naxariistiisa iyo wasalaamuhu calayhi rasuulka korkiisa ha adeene waxaa haddana alla siiyey wamajdu lcilmi cilmiga sharaftiisa cilmiguna sharaf weeye sharaftaana ilaahay wuu siiyey fa huwa isagu xabru ummati muxamadin nebi muxamed ummadiisa caalimkeedii wey caalimka alcaalim asaalix baa la yidhaha caalimka toosan ayuu ahaa wa baxru cilmiha ummadda nebi moxamed cilmigeeda cilmigaa baddiisa ayuu ahaa baddii azaakhiru ee weyneyd baddii weyneyd waxaa haddana alla siiyey wamajdu tuqaa cilmi kasta haddii laku siiyo oo aadan aadan cilmigaas ku camalfalaynin oo aadan taqwo lahayn iyana sharaf meehe wamajdu tuqaa alla kacabsi sharaftiisana ilaahay waa siiyey faqad kaana wuxuu ahaa sawaaman binnahaari nin soom badan maalintii maalmihii nin soom badan buu ahaa soomka mutatawuca ah weeye ee sunnada ah qawaaman billeyli habeenkii mid soo jeed badan buu ahaa oo salaatuleylka tukada mustakfiran bilasxaari ogta waa beri ogta hore na nin maaragtay istikfaar badan buu ahaa istikfaar badan buu ahaayoo alla subxaanahu watacaala dembi dhaaf ilaahay weydiista bakaa-an mid oohin badan buu ahaa min khashyat illaahi alla cabsidiisa daraaddeed mid la oohin badan buu ahaa xataa intii ayuu ooyi jiray cabsida ilaahay khadada damcu ilintii ama ilmadii ay jeexdo khadayhi labadiisa dhaban labadiisa dhanam dhaban ayyaa jeexmay ilintii daraaddeedii ka da-aysa innahu ninkaasi cabdullaahi bnu cabaas weeye rabbaaniyu ummati muxamed nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam ummaddeeda ummaddaas caalimkeedii alcaarifu billaahi ee ilaahayna yiqiinay weeye rabbaanigu rabbi loo nisbeeyey wa aclamuhaa ninkii ugu yiqiinay weeye bikitaabillaahi kitaabka ilaahay ninkii ugu yiqiinay buu ahaa wa afqahuhaa ninkii ugu fahmiga badnaa buu ahaa ugu garashada dheeraa bita'wiilihi qur-aanka micnihiisa qur-aanka tafsiirkiisa iyo micnihiisa ruuxii ugu fahmigiisu iyo garashadiisu ay ugu qotada dheereed buu ahaa wa aqdaruhaa ninka ugu awooda badan buu ahaa cala nufuudi in loo daadego ilaa aqwaarihi guntiisa qur-aanka micnihiisa guntiisa in loo dhaadhaco ninka ugu awood badan buu ahaa iyo wa idraaki maraamiihi iyo micnihiisa iyo ujeedooyinkiisa qur-aanku iyo wa asraarihi asraartiisa in asraartaas la garto ninka ugu awood badan buu ah welida wuu dhashay ibnu cabaasin cabdullaahi ibnu cabaas qabla alhijrati hijrada nabiga horteed bithalaati sanawaatin saddex sano wuxuu ku dhashay shicbu abi taalib markii mushrikii quraysh ay go-doomiyeen nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo muslimiinta iyo reer bani haashim markay go-doomiyeen ee lagu noolaa meesha la dhihi jiray shicbu abi taalib oo saddex sano ahayd meeshaas ayuu ku dhashay walamaa markii tuufiya uu geeriyooday alrasuulu rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi kaana lahu wuxuu lahaa halaatha cashara sana saddex iyo toban sano ayuu jiray maxaa jira hijradii nabigu saddex toban sano ayay ahayd hijrada ka horna saddex sano ayuu jiray ka hor buu dhashay saddex sano ka hor saddex iyo toban jir buu ahaa markaas wa maca daalika isagoo saddex iyo toban jirka uun ah faqad xafida wuxuu dusha ka qaybi u ilaaliyey lilmuslimiina muslimiinta wuxuu usoo xifdiyey can nabiyihim nabigooda wuxuu ka soo xifdiyey alfan wa sitto mia wa sittiina xadiidan kun iyo saddex boqol iyo lixdan xadiid kuwaasoo ahbatahaa ay sugeen kitaabkooda ay ku qoreen albukhaariyu wa muslim bukhaariyo muslim ay wariyeen fii saxiixayhima labadooda kitaab ee labada kitaab ee saxiixa ah ee xadiidyada ku soo arooray ay yihiin axaadiid dhab ah oo la hubo inuu nabigu yidhi yaa ku soo arooray usoo xifdiyay muslimiinta kun iyo lix boqol iyo lixdan xadiid dhalashadiisa haddaynu u nimaadno walamaa markii wadacathu ay dhashay ummuhu hooyadii markii ay dhashayba xamalathu waxay u qaaday ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay ayay u qaaday fa xannakahu markaasuu rasuulku anqariyey biriiqihi candhuuftiisa ayuu ku anqariyey anqarka waxaa la yidhaah ilmuhu markay dhashaan waxaa calooshiisa gala waxa ugu horeeya ayaa anqar laydhaah marka cabdulaahi bnu cabaas calooshiisa wax gala waxa ugu horeeyo lagu anqariyey candhuuftii nabiga fa xannakahu markaasuu rasuulku anqariyey biriiqihi candhuuftiisii fa kaana wuxuu ahaa awalu awala maa shay wixii ugu horreeyey oo dakhala galay jawfahu calooshiisa galay ama ubuucdiisa riiqu nabiyi nabiga candhuuftiisii riiqii almubaaraku ee barakaysnayd aldaahiru ee daahirka ahayd wa dakhalad waxaa gashay macahu candhuufta nabiga waxaa la gashay attaqwa alla kacabsi iyo walxikmatu iyo xikmad waman yu'ta alxikmata qofkii xikmad alla qofkii la siiyana faqad uutiya khayran kaiiran khayr badan baa la siiyey wamaa in xullat lagama furin can ilghulaami alhaashimiyi wiilkii ree haashim tamaa-imuhu qardhaastiisi qardhaasa ma ku xidhnayn qardhaas cabdulaahi bni cabaas qardhaas ma ku xidhnayn laakiin waxaa laga wadaa uun ilmaha caruurta ah yaa carabtu waxay u xidhi jireen qardhaas bay u xidhi jireen ilmaha caruurta laakiin markii uu wax kala garto oo sini tamyiis uu gaadho siniga uu wax kala garanayo oo sanada toddobaada ayay qardhaasta ka furi jireen marka wuxuu ka wadaa sinu tamyiis si da-da lagu kala garto waxa xun iyo waxasan oo sanadka toddobaad ah markuu gaadhay ayuunbuu ka wadaa wamaa in marna qardhaas ma qabin maxaa jira nabigaa anqariyey nabiga agtiisa ayuu weligii ku noolaa qardhaas lama xidhanayin wamaa in xullat lagama furin can ilghulaami wiilkii yaraa alhaashimiyi ee ree haashim tamaa-imuhu qardhaastiisi oo wa dakhala sina tamyiisi uu galay da-dii wax lagu kala garanayay xataa intii markaas laazama uu ka hadhi waayo uu la socdo laazama uu ka hadhi waayo uu la socdo un rasuulallahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam mulaasamata alcayni ili siday ula socoto liukhtiha walaasheed kale ilisay isha kale ula socoto labada indhood miya kala hadhi sidaasoo kale ayuu ku ahaa fa kaana wuxuu aha cabdulaahi bnu cabaas radi allahu tacaala canhuma yuciddu kii u diyaariyey lahu rasuulka sala allahu caleyhi wasalam maa-a waduu'ihi biyaha uu ku weyse qaadanayay rasuulku ama uu ku weyseysanayay ayuu u diyaarin jiray idaa markii hama uu damco rasuulku an yatawada'a inuu weyseysto wayusallii wuu tukanayay cabdulaahi bnu cabaas khalfahu rasuulka gadaashiisa ayuu ku tukan jiray idaa markii waqafa uu isu taaga rasuulku lisalaati salaadii gaar ahaan salaatuleylka iyo wayakuunu wuxuu ahaan jiray radiifahu fangalkiisa idaa casama cala safari rasuulku markuu safar iyo socoto uu go-aansadana wuu fangelin jiray oo gaadiidka uu fuulo ama faras ha ahaado ama baqal ha ahaado ama riti ha ahaado yuu gadaasha ka saari jiray xataa intii qadaa uu ka noqday cabdulaahi bnu cabaas lahu rasuulka ka dillihi hooskiisii oo kale ama harhkiisii oo kale ayuu noqday yasiiru wuu la soconayaa cabdulaahi bnu cabaas macahu rasuulka ayuu la soconayaa annaa saara meel alle meeshuu u socdaba wayaduuru wuxuu ku wareegayaa cabdulaahi bnu cabaas fii falakihi meesha rasuulku ku wareego kayfamaa daara meel sidii uu rasuulku u wareego ula wareegaya yani rasuulka unbuu la soconaya laga wada hadda waxba rasuulku falag kuma wareegayan falaga waxaa ku wareega qoraxda iyo al ajraam samaawiya qoraxda iyo dhulka iyo waxaasaa waxay ku wareegaan meel falag oo wado ay leeyihiin marka wadadii uu rasuulku maro ayuu marayaysa baa laga wadaa waa tashbiih weeye wayaduuru wuxuu ku wareegayay cabdulaahi bnu cabaas fii falakihi rasuulka wadada uu wadadiisa uun kayfamaa daara siduu rasuulku ugu wareegaba wa huwa cabdulaahi bnu cabaas fii kulli daalika intaasoo dhan xaaladahaasoo idil yaxmilu wuxuu siday bayna jambayhi labadiisa la labadiisa dhinac labadiisa dhinac wuxuu ku waday qalban qalbi waaciyan oo waxweeleeya wa dihnan maskax saafiyan oo badhaxla oon qashin iyo wax lahayn ee wax walba qabanaysa wa xaafidatan faham iska dhe wax xifdida fiiro iyo dadkeenu dhihi jireen hebel waxa weeyaan hebelna wuu fahmo badan yahay hebelna wuu fiiro badan yahay saasay fahmigana waxay u yaqaaniin amay markaas ka wadaan soomaaliga marka qur-aanka ciyaalku ay dhiganayaanba waxaa la dhihi jiray hebelna wuu fahmo badan yahay hebelna wuu fiiro badan yahay hebel wuu fahmo badan yahay waxaa weeyaan cashirka marka loo dhigo kolkiiba cashirka wuu ka soo bixi hore iyuu ka qabanaya laakiin hebel wuu fiiro badan yahay waxaa laga wadaa waxaa suurooda inuusan cashirka dhaqso uga soo bixin oo uu ka rafaado laakiin mar hadduu xifdiyo uu weligii ma iloobayo uu xusuustiisa ayaa dheer marka xaafidadu waa midaas wa xaafidatan mid wax ilaalisa oo fiiro badan oo xusuus badan taasoo duunahaa aysan gaadhayn weeye duunaha ay ka wada hooseeyaan cabdulaahi bnu cabaas siday maskaxdiisa wax u duubaysay waxaa ka hooseeya oon gaadhaynin kullu aalaati tasjiili qalabka wax lagu duubo qalabka wax lagu duubo oo idil allatii qalabkaasoo carafaha alcasru alxadiid waqtigan cusub la bartay waqtigan cusub waxaa la bartay waxa wax lagu duubo oo idil oo hadda ay ugu dambeeyaan maxaanku idhaahdaa memoriga ay leeyihiin mobaylada oo lagu duubi karo intaasoo kitaab waxaasoo dhani ma gaadhi karaynin oo way ka hoseeyeen duubitaanka maskaxda cabdulaahi bnu cabaas ay wax duubto iyo fahmigeeda xadaa wuu ka sheekeeyey cabdulaahi bnu cabaas can nafsihi naftiisa ayuu ka sheekeeyey qaala wuxuu yidhi hama wuxuu damcay rasuulullaahi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi bilwuduu'i inuu weyse qaato ayuu rasuulku damcay daata maratin mar mararka ka mida famaa asraca maxaa ka orod badnaa oo ka degdeg badnaa an acdadtu lahu inaan u diyaariyey rasuulka almaa biyuhu ku weyse qaadan lahaa fa sura wuxuu aada iyo aada ugu farxay rasuulku bimaa sanactu wixii aan sameeyey ayuu aada ugu farxay walamaa markii haddana hama uu damcay rasuulku bisalaati inuu tukado waxa weeyaan rasuulku wuxuu qabi jiray habaryartii oo maymuuno ah habaryartii buu qabi jiray oo la dhalatay hooyadeed isaga hooyadii la dhalatay marka habeenka uu rasuulku baryayo guriga habaryarti yuu cunug yarba uu la seexan jiray rasuulku markuu salaada u kaco salaatuleylka ayuu ku xidhan jiray taas ayuu sheegayaa ilaan inaha kale waxa weeyaan salaadaha kale muslimiinta o dhan baa ku xidhanaysa laakiin markan ay labadoodu gaarka yihiin waa habeenadaas axaadiistaasaa waxay ku soo aroortay meelo badan oo maaragtay kutubaha xadiidka ayay ku soo aroortay bukhaari ay ka mid yihiin walamaa markii hama uu damcay rasuulku sala allahu calayhi wasalam bisalaati inuu tukado oo salaatuleylkii ashaara wuxuu u tilmaa wuxuu u tilmaamay ilaya aniga wuxuu ii tilmaamay an aqifa biisaa'ihi inaan dhinaciisa istaago fa waqaftu khalfahu markaasaan gadaashiisa istaagay buun falama intahat isalaatu markuu rasuulku markay salaadii dhammaatay uu rasuulka salaadii ka baxay maala calaya wuu igu soo jeestay wa qaala wuxuu yidhi maa manacaka maxaa kuu diiday an takuuna inaad ahaato biisaa'i dhinacayga inaad ahaato yaa cabdallaahi fa qultu waxaan idhi anta adiga oo rasuulka ilaahi ah ajallu waad ka weynan badan tahay fii cayni indhahayga ama aragtidayda iyo fahamkayga iyo saan kuu cisaynaya waa cazu waad ka cizi badan tahay min an uwaasiika inaan kula sinma yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahay fa rafaca yadayhi rasuulka labadiisa gacmood ayuu sare u qaaday ila samaai cirka wa qaala wuxuu ihi allaahuma allahayow aatihi lxikmata xikmada sii laakiin waxaa sugan inkastoo hadda kitaabkan uu saas leeyahay waxaa sugan in cabdulaahi bni cabaas rasuulka oo tukanaya salaatuleyl uu kusoo xidhay habeen uu rasuulku bariyey guriga habaryarti oo u istaagay rasuulka dhinaciisa bidix oo rasuulku intuu dhegta qabtay saa usoo wareejiy dhinaciisa midig uu joojiyey marka waxaa sugan inuu dhinaciisa midig ku tukaday waqad istajaaba waqad istajaaba allaahu alla wuu aqbalay dacwata nabiyihi nabigiisa ducadiisi calayhi salaatu wasalaam uu u duceeyey wiilka oo yidhi allaahuma aatiya alxikmata ilaahay wuu aqbalayoo fa uutiya alghulaamu wiilkii waxaa la siiyey alhaashimiyu ee haashimig ahaa min alxikmati xikmad xaggeed waxaa laga siiyey maa waxbaa laga siiyey faaqa bihi uu kaga sara maray asaatiina alxukamaa'i xukamadii iyo dadkii xikmada lahaa kuwoodii waaweynaa uu kaga sara maray walaa rayba shaki kama qabuu yidhi fi annaka adigu tawadu inaad jeceshahay an taqifa inaad wax ka ogaato ood iskor taagto isdul taagto ood wax ka ogaato calaa suuratin muuqaal oo min suwari xikmati cabdulaahi bni cabaas oo cabdulaahi bni cabaas xikmadihiisii muuqaallo ka mida inaad ogaato ee fa ilayka hoo haada almowqifa mowqifkan isaga ah ama meeshanuu istaagay fa fiihi waxaa ku sugan bacdun qeyb oo mimaa turiidu waxaad rabta ayaa ku sugana maxay tahay ay qisadani tahay lamaa markii ictazala lamaa markii ictazala ay ka fogaadeen oo ay ka dheeraadeen oo ay ka soocmeen meel ictiyaaska markii yani ciidankii sayidina cali radi allahu tacaala canhu markii la dagaalamayey mucaawiye la dagaalamayay ciidankii yaa qeyb dhan oo ka mida unbaa safkii ka baxday markaas meel halkaa iska tageen markaasay laba coloobeenba oo sayidina cali iyo muslimiintu ay la dagaan waa khawaarijtii khawaarijtii ayaa la sheegayaa marka khawaarijtii markay ictisaaleen lamaa markii ictasala ay ka soocmeen bacdu asxaabi caliyin sayidinaa cali nimankii la socday asxaabtiisa ahaa markii dagaalkii u dhexeeyey mucaawiya iyo sayidinaa cali u dhexeeyey oo wakhadaluuhu ay hoojiyeen ay u gargaari waayeen fii nisaacihi dagaalkiisii maca mucaawiya uu kula jiray radia allahu tacaala canhuma labadoodaba allah ka raalli ahaada laba saaxiib laba saxaabi bay ahaayeene qaala cabdulaahi bni cabaas wuxuu ku yidhi licaliyin cali radia allahu tacaala canhu wuxuu ku yidhi idan lii ii fasax yaa amiira almu'miniina amiiru lmu'miniinow an aatiya inaan u imaado alqowma qolyahan khawaarijta ah oo wa ukallimahum aan la hadlo marka si kooban haddii looga hadlo markii dagaalkii lagu hoobtay dagaalkii sifiin la baxay markii lagu hoobtay oo sayidina cali iyo ciidamadiisii ay jabiyeen sayidina mucaawiya ciidamadiisii ay jabeen oo ay arkeen in laga adkaaday yaa waxay sameeyeen waxa la yidhaahdo kitaab intay soo qaateen kitaab qur-aan ah yaa kutubihii qur-aanka ahaabaa mis yaa yaa warmaha afkooda la saaray kor loo qaado waxaa la yidhi waa kanoo isbaabi'inaya aan kitaabkan ilaahay ku kala baxno naxtakimu ilaa kitaabillaahi kitaabka ilaahay wuxuu ina yidhaahdo aan ku kala baxno sidaasay yidhaheen sayidina cali wuxuu ku yidhi ciidankiisii war nimankan khiyaanay arrinta ka wataana wayna jabeena aan isdhaafino oon israacinna nimanka markaase waxay yidhaheen nimankii khawaarijta noqon doonaa waxay yidhaheen ma dad kitaabka ilaahay kor u qaadaya ayaan la dagaalamaynaa markaasay dagaalkii ka baxeenba dagaalkii ba way ka baxeen marka hadday iyagu dagaal ka baxeen oo ciidankii badankiisa ay ahaayeen dee dagaalkii miyaa soconaya sayidina cali wuxuu ku qasbanaaday inuu dagaalka joojiyo dagaalkiibuu joojiyey waxaa lala baxay laba xakam sayidina calina wuxuu doortay abu muusa alashcari sayidina mucaawiyana wuxuu doortay camr ibn alcaas labadaasaa waxaa la yidhi bal muslimiinta waxaad labadiina soo go-aamisaan ayay qaadan doonaan markii dagaalkii uu sidaa ku joogsaday yaa nimankii hadda lahaa ma niman dhahaya kitaabka ilaahan ku kala baxno yaan la dagaalamayna anbay intay kusoo jeesteen sayidina cali waxay dhaheen kayfa tuxakimu rijaala fii kitaab illaahi ma kitaabka ilaahay baa rag aada ku xukumaysaa laa xukma ilaa lilaahi marka shicaarkan ama halkudhaga laa xukma ilaa lilaahi markaasay keeneen war haddaba soodinka ilahaa maaha may waabad gaalowday islaam bay ku yidhaheen sayidina cali maadaama aada kitaabka ilaahay aada leedahay ragha ku rag ha ku xukumeen rag ha ku xukumeen aada leedahay rag ha xukumeen aada leedahayba waad gaalowda ee islaam saasay ku dheheen maxaan gaaloobay wuxuu weligayba ilaahay suu i abuuray mushrik ma noqonine anoo dhallaan ah ayaan islaamay marka nimankaasay ahaayeenoo muran badan cibaadana badan oo way cibaado badnaayeen laakiin fahmigooda ay diinta islaamka fahamsan yihiin baa cidhiidhi ku jiray shalay sayidina cuma cumar waxay ku hayst sayidina cali waxay ku haysteen seed ula dagaalamaysaa dad dhahaya kitaabkii ilaaan ku kala baxno markuu ogolaadayna waxay dhaheen sidee baad leedahay kitaabka ilaahay rag ragha ku xukumo rag ha xukumeen aada u leedahay saasay dhaheen markaasaa dagaal iyobaa dhex maray oo dee balaayo weyn baa dhacday marka cabdullahi ibnu cabaas nimankii yuu rabaa inuu la doodo oo uu soo celiyo marka wuxuu ku guuleystay labaatan kun oo iyagii ka mid a inuu maaragtay markuu la doodo oo kelmaddii ay ahayd sideebaa kitaabka ilaahay laleeyahay ragha xukumeen yuu uga tirtiray intuu la dooday yuu ka dood badiyey marka afar iyo labaatan kun bay ahaayeenoo labaatan kun way iskaga soo baxeen oo way hagaagsanaadeen oo way toobad keeneen afar kun baa yaa kusii hadhay darsigana intaas ayaan ku daynaynaa wasala allah wasalam calaa sayidina muxamedin wcala alihi wasaxbihi wasalim